barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah afar iyo labaatanka bisha maarso sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cashe ibraahim aadan casho cuudi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaanna barnaamijkeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka uu marti noogu yahay guddoomiyaha shirkadda naqshadaynta iyo xayeysiinta halla abuurka ku dhisan ee daa-uus ee magaalada muqdisho
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
nuuro waanu u soo noqon doonaa ciyaarihii iyo qodobo kalena dhegaystayaasha waanu u haynaa marka horese warka caalamka
kooxaha gurmadka deg dega ah ee dalka norway ayaa wada samata bixinta dad gaaraya kun iyo saddex boqol oo ruux oo la socda markab kuwa dalxiiska ah oo ku qallibmay meel u dhow xeebaha dalkaasi kabtanka markabka viking sky oo ah kuwa dalxiiska ayaa sabtidii shalay sheegay in motoorka markabka uu damay markabkuna uu bilaabay in uu hadba dhinac u leeco wakaalada wararka a b ayaa ku warantay in howlaha lagu samata bixinayo dadka saaran markabka ay ahaayeen kuwo aada u dhib badan sababo la xiriira dabaylo xoog leh oo qabow oo badda ka socda diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa looga daadgureynayaa dadka saaran markabka inta badan dadka ayaa waxa ay kasoo kala jeedaan dalalka mareykanka iyo britain
habeenne isdaba joog ah ayay duqaymaha ka dhacayeen goobihii u dambeeyey ee dhulka ay joogaan kooxda daacish kuwaas oo habeenkii iftiimiyey cirka ee dhulka ku yaala waqooyiga bari ee magaalada baguus subaxnimadii sabtida ee shalay ayaa waxaa dhulkaasi ku haray waxa ay ahaayeen gawaari gubatay xeryaha laga tegay iyo agab kale oo ay lahaayeen kooxda is iyo sidoo kale qoysaskoodii oo ka dambeeyey mid ka mid ah dhismayaasha yar ee weli taaganayay ciidamada suuriya ee maraykanku taageerayo waxa ay dushiisa ka laliyeen calankoodii oo ay u dabaaldegayeen dhimashada kooxda isku magacowday khilaafada islaamiga ah barnaamijka duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington haatanna qeybaha ka harsan barnaamijka iyo oo inoo daadihiyaan nuur bukhaari iyo cabdulqaadir samakaab waa kuwan
halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo uu inoo soo jeedinayey waryaheenna nuur bukhaari
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington haatanna waxaanu ku nasan doonaa kaalimihii heesaha waxaanuna idin soo qabannay heesta shamis iyo codka cabdulqaadir jubba
sharu
codkaasi waxa uu ahaa fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jaba waxaana degeysanaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington dhegeystayaal waxaan idinka raaligelinaynaa cilada farsamo ee dhacday haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka iyo nuur bukhaari mar kale
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah maxamed bashiir cusmaan oo ku magac dheer maxamed midnimo maamulaha shirkadda naqshadaynta iyo xayeysiinta hal abuurka ku dhisan ee daa-uus ee magaalada muqdisho maxamed waa mahadsan tahay kusoo dhowow marka hore barnaamijka
nuur aada baan kuu mahad celinayaa adiga iyo bahda v o a waana dhowa waa tahay waan kaaga mahad celinaynaa mar kale bal noo faahfaahi goortii uu kugu dhashay in aada bilowdo shirkaddan iyo hal abuurkaasi cusub
run ahaantii fikradda daa-uus curashadeedii waxay bilaabatay muddo hadda laga joogo ku dhawaad shan sano sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ayaa waxaan ku imid safar waddanka markaa anigoo ka imid waddanka holan oo aan markaa ku noolaa qaxootina ku ahaa dabcan sida soomaali badan ay dibadda ugu baxeen waxaan markaa ka arkay waddanka fursad inay ka jirto maadaama xilligaasi waa xilliga dad badan qurba jooga ay waddanka dib ugu soo noqonayeen aniguna waxaan markaa bartay cilmiga graphic designka sidaasaa marka waxay keentay inaan anigoo taageero dhaqaale iyo mid maskaxeedba intaba ka helahay reerkeyga ama mataqaanaa qaraabadeyda inaan mataqaanaa daa-uus yegleelno ilaahay mahadiina maanta waa shirkadaas dhisan waa gartay marka magaca daa-uus maxaad ku dooratay in aad u siiso shirkadda
run ahaantii magac bixintu waa waxa ugu adag oo mataqaanaa tallaabada ugu adag oo la qaado marka shirkad la furanayo waxay lamid tahay marka uu canug ku dhasho oo kale ood aaba tahay magac bixintu ma sahlana waaad jec waxaad rabtaa inaad canugaaga aada u bixisid magaca ugu wanaagsan ugu qurxoon sidaas si lamid ahna markaa ganacsi bilaabaysid waxaad rabtaa inaad magaca ugu qurxoon ee ku habboon ganacsigaas inaad u bixisid baaritaano kala duwan saaxiibadeena oo aan warsanay iyo yani liis dheer oo magacyo kala duwan ah kadib waxaan dooranay magaca daa-uus oon ka dooranay magacyadii kale waxaana ku dooranay maadaama shimbirka daa-uus ama magaca daa-uus uu yahay magaca shimbir shimbirkaasina uu ku caan yahay inuu yahay shimbir qurux badan islamarkaana quruxdiisa ku xaragooda oo muujiya sifooyinkaas oo dhan shimbirka maadaama uu leeyahay innagana waxaan isu aragnay inaan nahay ama noqon noqonayno shirkad ka shaqeynaysa inay wax qurxiso ama quruxda muujiso islamarkaana ay ay dadka la wadaagto
aad iyo aad dabcan waa magac qurux badan marka sanadkee ayaad si toos ah u hirgeliseen oo aad bilowdeen adeegyada aada u qabanaysaan ee dadka muqdisho
daa-us waxaa albaabada loo furay bishii november sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka waa garta marka waxaa sheegtay inaad soo baratay qaabka naqshadaynta hadda aan ku jirno ama xilligan casriga ahna dabcan inta badan shaqooyinkii waxay noqdeen kuwo lagu dhex shaqeeyo kombyuutarada marka qaab cenkee ah ayaad u shaqaysaan maxaad si maaragtay xadidan aada qabataan
run ahaantii hadda markaa fiirisid markii aan bilownay ganacsiga sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka iyo hadeertaan oo aan ku jirno labada kun iyo sagaal iyo toban waxaa malaysaa in mataqaanaa fursad badan wax badan ay wadda uu iska bedelay gaar ahaan aragtida dadka iyo wacyigooda iyo xaaladda waddanka uu ku jira marka annaga waxaan sameynaa oo aan shaqadayadu ay ay mataqaanaa la dhihi karaa lagu tilmaami karaa waxa la yidhaahdo sumadaynta ama astaamaha shirkadaha ganacsiga ganacsiga keliya maahan kuwa hay-adaha dawliga kuwan dawliga ahayn ka shaqeeya dhinacyada kala duwan ee mataqaanaa dhinaca waxbarashada dhinaca bangiyada dhinaca samafalka ka shaqeeya waxaan u sameynaa sidii shaqadoodaasi ay u noqon lahayd wax muuqda oo qurxoon marka waxaan sameynaa waxa la yidhahdo graphic design ama branding ayaa kamid ah ama samaynta loogooyinka ama astaamaha shirkadaha ama astaamaha cid walba ama ganacsi ha ahaado ama hay-ad waxbarasho ama mid kaleba ha ahaato oo samafal ka shaqeysa ayaan u yegleelnaa waxaan kaloo sameynaa dokumentiyada iyo raboodyada ay leeyihiin ayaan qurxinaa oo hagaajinaa sidoo kale waxaan ka caawinaa istiraatiijiyadda iyaga iyo macaamiishooda tusaale ahaan shirkadaha ganacsiga oo kale ka shaqeeya wax badeecooyinka iibiya iyaga iyo macaamiishooda sidii ay ugu gudbin lahaayeen xayeysiin ama badeeca badeecadii sidii ugu gudbin lahayn qaab qurxoon ula wadaagi lahayn macaamiishoodana waan ka caawinaa waan kala shaqeynaa shaqadayadu waa uun inaan dad kale shaqadooda qurxino sidaasaad ku tilmaami kartaa si kooban waa gartay marka dadka gaar ahaan shirkadahaas aad sheegtay iyo guud ahaan ganacsiga ka jira magaalada muqdisho siday u fahansan yihiin shirkadaha ku shaqeeya qaabkaasi graphiga ama maaragtay naqshadaynta ah sida shirkadaada oo kale xaqiiqadii magaalada muqdisho iyo soomaaliya si guudba waxaa jirta caqabad nahaysa naga haysata oo caqabadihii nasoo wajahay ka mid ah taas waxa weeye soomaalidu way adag tahay inay kala saaraan laba arrin oo kale ah naqshadayn iyo daabacaad inta badan labadaasaa la isku qaldaa magaalada markaan daa-uus markii inta intaan la furin ka hor waxaa ka jiray shirkado daabacaad shirkadaha daabacaaduna ama madbacado ah oo isku jira kuwo yaryar iyo kuwo dhexe intaba waxay ahaayeen kuwo marxaladihii waddanka uu soo maray xilliyadii burburka kadib soo gaarsiiyey meel fiican iyagaa markaa waxay samayn jireen wixii naqshad oo dhan ah iyagaa markaa xayisiinta ku dhisan halabuurka xitaa oo oo yacni maadaama waddanka uu burbur ku jiray iyagaa samayn jiray oo loogu tegi jiray tiibaa marka waddanka waxay abuurtay in dadku ay kala saari karin maadaama kuwaasi ay muddo jireen inay inay kala saari karin way adag tahay daa-uus waxa ay ka shaqeyso inay tahay naqshad iyo curin iyo halabuur oo ay ka duwan tahay shirkadaha daabacaadda ee magaalada jooga marka dadku waxay isku qaldaan daabacaadda iyo naqshadeynta innagu waxba ma daabacno laakiin waxaynu caawinaa infact oo aan mataqaanaa shaqadayadu marka aan sameyno ay waxweyn u noqotaa dadka shirkadaha daabacaadda maadaama shaqada qaarkiis ee annagu aan sameyno ay noqoto kuwa daabacaadda ada marka annagu waxaan sameynaa mararka qaarna iyaga laftirkoodaan tababaro siinaayo aan ku tababarnaa qaabka ay u sameyn lahaayeen u horumarin lahaayeen xirfadooda dhanka daabacaadda
waa garta marka maadaama hawshaasi muhiimka ah aad haysaan dabcan shaqaale ayaa ka shaqeeyay shirkadii sida aan filayo marka ilaa iyo intee dhalinyaro ah ayaad ayay shirkaddu u abuurtay shaqo
waxaa xusud mudan run ahaantii oon jeclahay inaan dhegeystayaashana la wadaago in daa-uus ay tahay shirkad dhalinyaro ay aasaaseen oo oo run ahaantii dadka ka shaqeeyana dhalinyaro yihiin daa-us waxay fursad u abuurtay ku dhawaad in ka badan saddex iyo toban dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho intaba da-dooduna udhexayso sagaal iyo toban ilaa iyo soddon sano inta udhexaysa marka run ahaantii dhammaantood wada ah dad waddanka wax ku bartay burburkii usoo joogay aanan arkin dowladnimo iyo mataqaanaa yacni waddan horumarsan oo xirfadan lagu loogu talagalay ama mataqaanaa taageerayo oo dhiirigelinaya xirfadooda maxamed sanadka labada kun sideed iyo tobankii shirkadiina abaalmarin ayay ku guuleysatay gaar ahaan abaalmarinta ganacsiga sanadka ee gudaha soomaaliya marka dabcan waan daawaday xafladaasi london ka dhacday oo aada adigu umatalaysa shirkadda marka maxay tahay sababta aada isdhihi karto waa la idinku doortay oo abaalmarintaas ayaad kusoo hoyseen
run ahaantii abaalmarintaasi waxay ahayd mid xiiso leh oo annagana si fiican noo dhiirigelisay noona ahayd aqoonsi weyn oo caalami ah abaalmarintu waxay ka dhacday magaalada london oo sanad walbaa lagu qabto waa abaalmarinta caalamiga ee dadka soomaalida adduunka oo dhan lagu abaalmariyo ilaa iyo sideed abaalmarin ay leedahay annagu waxaan u tartamayna sanadkaasi abaalmarinta ganacsiga ugu wanaagsan sanadka waxaanana la tartamaynay laba kale laba shirkado oo kale oo midna ay ka timid wadanka netherland oo aniga alaskeyga marka hore ka yimid ee holland iyo mid kale oo ka timid wadanka kenya labadaasina waxay ahayn laba ganacsi oo dad dhalinyaraha ay dhiseen oo run ahaantii aan naga liidanin marka loo fiiriyo laakiin innaga waxaan ugu guulaysanay oo aan isleeyahay qiyaaseeda ama maladeeda annaga sababtay inaan ku guulaysano inaan kaga duwannahay iyaga maadaama shirkada daa-uus ay ku taalla magaalada muqdisho tartankuna uu ka dhacayo magaalada london looguna talagalay soomaalida adduunka oo dhan dadkii aan la tartamanina ay ka yimaadeen magaalooyin naqdoon oo dad qofka ganacsiga ku wadaahay uu dabcan marka laga reebo caqabadaha ganacsiga uu amni caqabad amni uusan wajahaynin ayaan waxaan isleeyahay ina inahay mid kamid a waxyaabaha anaga aan ku guulaysanay kaga guulaysanay shirkadihii kale waxaa kaloo jirta inaan annaga abuurnay yani shirkadan inaan fursad u abuurnay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed shaqo inaan u abuurnay wiiladii kadabale taa la tirkadan waxaan isleeyahay waxay ahayd waxyaabaha keenay inaan kaga guulaysanay shirkadihii kale iyo waxaan rajaynayaa in dadku latirka dadka noocooda latirkooda ay noo arkeen inaan nahay rajada wadanka inaan soo celinayno inaan qeyb ka qaadanayno arrintaas sidaasaan aniga ku u malaynayaa inaan inay sababtay inaan ku guulaysanay abaalmarintaas international somalia abaad sanadkii tegey magaalada muqdisho ayaad ka dhex shaqaysaan dabcan caqabadaheeduna waa maaragtay lawada ogyahay marka ilaa iyo hadda dhowrkan sano aada jirtaan maxaa caqabado ah oo la taaban karo ama caqabado waaweyn ah oo maaragtay idinka hor yimid haddana maaragtay idin hor yaalla
nolosha sideedaba nuuro waxa waaye caqabad ma ma lagama waayo oo caqabad way iska jirtaa mar walba marka laga soo tago caqabada guud ee wadanka ka jirta amniga dhankiisa ee aan la wadaagno dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho waxaan isleeyahay annaga caqabadaha inoo gaarkaa waxa weeye kuwa ganacsiga si gaar ah nooca ganacsi ee inagu aan leenahay oo ah wax ugub ku ah wadanka ama ku cusub oo dadku aanay weli la qabsan islamarkaana ay u baahan tahay dulqaad badan in dadkeena la fahamsiiyo waxaan ka shaqeynaynaa waxa waaye shirkadaha inaan sumcadoodii ka shaqeyna dhisidooda sumcaddaasi marka aan dhisno shirkadaha waxay dhisi doontaa ugu dambeyntii wadanka sumcadiisa ugu dambeyntiina wadanka ayaa muuqaal wanaagsan laga helaya shaqadeedu waa from bottom to top grassrootskan kasoo bilaabnay meesha ugu hooseysaanu ka bilaabeynaa shaqada oo ah inaan shirkadihii soomaaliyeed ama ganacsigii soomaaliyeed nuucu raba ahaa mid waxbarasho mid bangi mid samafal mid mid kastaba waxaan ka shaqeynaynaa inaan magacyadoodii iyo sumcadooda iyo muuqaalkooda qurxino si marka ay wadanka u matalayaan meelaha ay ku matalayaan ay u noqoto wax qurxoon inay la shartagaan taana runtii inta badan nasiib daro dadka maamula ganacsiyada wadanka ugu waaweyn ma ahan kuwo nala fahmaya mararka qaar oo waxay nagu qaadataa inaan inaan fahansiino muhiimada yani shaqo adeega anaga aynu bixino muhiimada ay u leedahay shirkadahooda ama badeecadooda inay fahmaan waxay nagu qaadataa waqti aada u adag mararka qaarna waxay sababtaa inaan isku fahmi weyno oo oo ganacsi aan ku sheegin xaggaas laakiin waxaan waxaa farxad le inay jiraan dad badan oo run ahaantii waxaa la fahmaya muhiimada serviceka ama adeega aanu bixinana dareemaya oo qaarkood ganacsi ku kasoo sameeyey wadamo kala duwan oo deriska nala ah iyo kuwa fogfog intaba waayahay marka dhalinyaro badan ayaa sanad walba ka dhoofta wadanka oo dibadda aad adiga wadankii inta ka baxday oo aad dibadda kusoo baratayaa xilligan aan ognahay oo xaalado adag ay ka jiraan magaalada muqdisho aad ganacsigaasi ka furtay marka dhalinyarada aaminsan in aysan wadanka fursado oolin maxaad ugu baaqi lahayd
run ahaantii way adag tahay in qof dhalinyaro ah oo magaalada muqdisho ku nool islamarkaana niyadiisu ku jirto inuu tahriibo ama mataqaanaa mar uun ku taamayo inuu tago qurbaha inaan aniga ka dhaadhiciyo inuu joogo wadankiisa way way yaro adag tahay markaan saas leeyahayna waxaan dareemayaa wadciga nololeed ee magaalada ka jirta iyo ayaa yaro adag oo qalafsan laakiin waxaan isleeyahay dhinaca kale haddaan u dhigo wadankan cidnoo ma maqna ceel nooma qodna fursado badanon oo ganacsiya ka jira fursado badan oo qofka soomaaliga iyo dhalinyaradahi nolol ku abuuran karaa ka jira waxaa tusaale kugu filan maahan ganacsiga daa-uusa keliya waxaa jira ganacsiyo lamida oo dhalinyaro ay aasaaseen kuwo ila mid ah oo magaalada muqdisho aan ka tegin weligood kuna dhashay kuna barbaaray marka waxaan isleeyahay kuwaas laftirkooda dhiirigelin bay u tahay dhammaan shirkadaha soomaaliyeed dhammaan dhalinyarada soomaaliyeeda ee danaynaysa ama ama ku fakeraysa inay tahriibaan waxaan jeclaan lahaa ama ku dhiirigelin lahaa inay joogaan wadankooda maxaa yeelay maalin aan maanta ahayn bay fahmi doonaan hadalka aan leenahay waana xaqiiq inta badan dadku waxay raadsadaan waxa waaye in ay helaan fursad kale oo nololeed oo ka wanaagsan midda ay ku nool yihiin waxaan isleeyahay meel walba qofku uu tago fursadda isagay sigiisa gacantiisa inuu ku abuurto meel fursad ay kaga horeyso oo diyaarsan ma jirto dunidan run ahaantii meel walba caqabadeeda leedahay wax kaaga wanaagsan marka ma lahan in dalkaaga aad joogtid fursadna aad ku samaysid aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed bashiir cusmaan oo loo yaqaano maxamed midnimo maamulaha shirkadda naqshadaynta iyo xayeysiinta hal abuurka ku dhisan ee daa-uus ee fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka tan iyo inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
bukhaari ayaa nala socodsiinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteen ama barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a nuur weli stuudiyaha ayuugu helayaa wararkii u dambeeyey cayaarahan isaga ay noo hayeen nuur mahadsanid caashaa xalay waxaa dhacay iyo shalay galabba ciyaaro ka tirsan isreebreebka koobka qaramada yurub ee sanadka labada kun iyo labaatanka xulka talyaaniga oo koobka adduunka ee labada kun sideed iyo tobanka ka haray ayaa hadda waxa uu bilaabay ololihiisa ka qaybgalka koobka yuroga labada kun iyo labaatanka guul ayuuna ku bilaabay laba gool iyo eber ayuu xalay xulka finland uga badeeyay ciyaar ka dhacday magaalada uden waxaana labada gool u kala dheliyey ciyaartooyda dhalinyarada ah ee nicola barella iyo muuse kin oo ah wiil sagaal iyo toban sano jir ah oo asal ahaan kasoo jeeda qaaradda africa balse heysta dhalashada talyaaniga una ciyaara kooxda yuventus ee dalkaasi talyaaniga ciyaartooyda macalin roberto mangini ayaa ah ciyaartooy wada dhalinyaro ah oo mustaqbal ku leh xulka talyaaniga raalli ahada dhegeystayaal ciyaarihii kale ee dhacay xulka griega waxa uu laba eber diray kooxda qaranka ee lichtenstein bosnia herzegavina waxa ay laba iyo hal dirtay xulka qaranka ee armenia xulka bosnia waxaa ku jira ciyaartooy caan ah oo uu ka mid yahay bianij iyo adan jeko spain waxay laba iyo hal dirtay xulka norway waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahan rodrigo iyo sergio ramos oo rigoore ugu dhaliyey goolka guusha kooxda qaranka ee sweden ayaa laba gool iyo gool ku garaacday romania malta sidaas isla mida laba iyo hal ayay ku dubatay kooxda fore ireland ireland waxa ay hal iyo eber ku martay gibraltar halka georgia iyo switzerland ciyaarta dhex martay ay laba iyo eber ku badisay xulka qaranka ee switzerland dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad ayaad u mahadsan tahay nuur haatanna muusigaasi dhegaystayaasha dhegahooda ku dhacaya iyo kaagab waa codadka labada fannaan ee cabdiqays iyo hebe maxamed
markaadna barmaqnaataba sidoo dayaxan igusoo noqnoqotaa nabdigi calooshiyo niyaduna kumay jar walyacalle kumaani qasda base waxay tahay naftuwaani walyacalle kumaani qasda base waxay tahay naftuwaani naagtii walaal shalaqabay ninkeed noqo kiyo dhiboono naagtii walaal shalaqabay ninkeed noqo kiyo dhiboono
heestaasi dabacsan ee ku luuqeeyaan fanaaniinta hibanuure iyo cabdiqays ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayaa caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur farsamada waxaa saakay maanta duhurnimadan inoo fadhiiyey saakayna waxaan kala jeedaa xilligeenna ee maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe nabadgelyo
ilagiga kafaashaday wuxuu sheegay nuuru dhacan iyo naaf galbeedsan marooy walaalkan markaad naagu noqotaan niyadana kabuus walaalkan markaad naagu noqotaan niyadana kabuus naftaadiya jacay habaliyo ninkeedii kala tag noqotee naftaadiyo jacay habaliyo ninkeedii loo kala tag noqotee